ganacsatada degmada mataban ee gobolka hiiraan ayaa ka faa'iidaysanaya nalalka cadceedda ku shaqeeya oo lagu xidhay waddooyinka magaalada bishii lasoo dhaafay dhammaadkeeda marka laga soo tago bilicda magaalada iyo ammaanka oo ay ka qayb qaadanayaan haddana waxaa jiro dukaano iyo maqaayado ku yaala magaalada kuwa oo xilliga magaalada aan nalalka ka jirin la xiri jiray maqhribkii balse hadda u shaqeeya maalin iyo habeen si isku mid ah taasi oo kor u qaaday dakhliga soo gala milkiilayaasha goobahan wiila cabdi xasan waa hooyo haysata sideed carruur ah oo agoon ah waxay leedahay dukaan lagu iibiyo raashinka iyo maqaayad raashin bisi lagu gado ka hor inta aan nalalka lagu xihan degmada waxay labadeeda goobood xiri jirtay salaada maqhrib kadib haddase maqaayadda ayaa shaqaysay in ka badan siddeed iyo toban saacadood waxay radio erg u sheegtay in xilliga habeenkii ay wax ka gadato rakaabka gawaarida safarka ah ee iskaga kala guusho magaalada muqdisho iyo gobolada waqooyi iyo kuwa bari
wax yaraa shaqayn jirna haddasa lacag fiican a xariirsanaa saddex boqol afar boqol a xariirsanaa camal awal hore waxay ahayd haddaan ugu baato konton dollar oo waktigii horaa laga cararaayo markaa dacwo shaah kari wax kari cunno kari waabla soo jeedaas ama waagiya noogu barya marmar dadka dadka soo dadka soo jeeda dadkii dhan ashtiinkii markay heleen laga seexan waaye sooma ha ha dadka safarka soo safrayano meesha awal maalin kale laga safri jira habeenkii laga soo safra baan soo wadanaa damaarka saas raashinka uga qaadanayaan alxamdulilah horaa lama horaa loo maray ilaahay baa la siiyey haddana waxaa rabaa inuu noo soo siiyaado hadii ilaahay salaad cilmi deeriye waa dukaan leh waxa uu ganacsigiisa shaqeeyaa ilaa iyo labaiyo tobanka habeennimo wixii ka dambeeya waxa uu sheegay in awal aanan habeenkii shaqayn jirin maadaama magaalada mugdi ahayd islamarkaana aanan jirin dad dukaanadooda wax usoo doonta maqhribkii kadib haddase ay dadka xaafadaha ku nool iyo reer guraaguba usoo adeeg doontaan oo aanan maalin iyo habeenkii kala duwanayn wax badan naga caawiyeen mugdi iyo awal ahay laamigu iyo wadooyinku intaba oo lagu xiraye dadku bulshadu ma soo aadi karin dukaan mugdi aheed meeshaan adeeg sooma doono karin awal waxay ahayd wax maba marka la yidhaahdo soddon meelahaas faa'iido saasa iminka naga soo geli jiray soddon doolar afartan doolar haddana lixdan iyo shan lixdan todobaatan meelahaasaa lasoo gashay maamulka degmada matabaan ayaa sheegay in maamulkii bulshada ay dalbadeen boqol xabo oo leerarka ku shaqeeya cadceedda maadaama ay ciladoobeen matooradii ay ka shaqayn jiray deegaanka waxaana ay tilmaameen in shan iyo labaatan xabo oo keliya looga soo jawaabay codsiyadii ay dirsadeen kuwaas oo lagu xiray waddada laamiga ee dhex marta degmada sida uu ku warramay guddoomiye ku-xigeenka degmada matabaan cabdulaahi cumar xaanshe dolada waxaa xaliyeen markii la keenay oo loo arkay lagu xiray mugdigii waa laga baxay ganacsiyaa loo baxay iftiinaa la helay boqolkiiba boqol dadkii ganacsaayey ama xagga amniga ama xagga maarata ganacsiga ama xagga isku socodka wax badan oo ifaha laga hela waana lagu diirsaday marka laga tago goobaha hadda leerarka leh waxauu guddoomiyaha sheegay in goobihii looga baahnaa leerarka ay weli mugdi yihiin islamarkaana codsiyadii uu sidii u jiro qaybihii waxbarashada iskuullada isbitaalka suuqa xaafadaha saldhigyaasha degmooyinka ceelasha iyo qaybihii kaleo maarata kala gedisanaayo dhan sidii maaragtay awal ulan lahaayeen nalka ulaayihiin in ka badan boqol soolor cadceeda ayuu maamulka degmada matabaan codsaday sida uu sheegay guddoomiye ku-xigeenka degmada waxaana ilaa iyo hadda soo gaartay shan iyo labaatan xab oo lagu xiray waddooyinka muhiimka ee magaalada kuwa oo ka caawisay hay-adda i o m cabdirasaaq axmed xuseen radio ergo beledweyne